magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka jubbaland waa magaal xeebeed ka mid a magaalooyinka ku yaala soomaaliya magaaladu waxay leedahay ilaa dhowr xeeb oo kala duwan sida xeebaha waaweyn sida xeebta cananley xeebta kibooro xeebta qoryoole xeebta liido iyo xeebta ceeldhiig iyo xeebo kaloo yaryar oo kuwaasi kasii farcama xeebahaasi ku yaalla magaalada tani kismaayo waxaa ku yar goobaha loogu talagalay in lagu ganacsado ama goobaha ganacsiga loo sameeyey ee loo dalxiis tago iyo goobaha kale oo bulshadu baahi weyn ay u qabaan oo ay ka mid yihiin goobo damaashaad iyo farxad lagu qaato maalmaha farxadda haddaba qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo ayaa ganacsatada ku nool deegaanka ama ku nool magaalada tani kismaayo ugu baaqay in xeebahaasi kala duwan ee ku yaalla magaalada kismaayo ay ka samaystaan maalgashi ganacsi oo bulshaduna ay uga faa'iideeyaan
waxaan leeyahay horta wadanada qaybtooda la mid maahan sida hadda xeebahoo kale wadanadaas maasha allah aada wadano oo dalxiis loo soo aado waa xeeb iska qurux badan waa xeeb nadaafadeeda aad ay u wanaagsan tahay laakiin hadda wadada wadanada kale oo wadanka hadeer aan joogno sida soomaaliya oo kale waxaan filayaa hadda xeeb xeebta ugu liidata inay tahay tan kismaayo hadday noqoto tan muqdisho inay xeeb qurux badan tahay ee wanaagsan tahay anu waan tegay muqdisho waana soo arkay xeebteeda laakiin xeebtan kismaayo xeebta ugu liidato waxay tahay xeebta calanley oo macnaha hadda lasdhigi karo looma dalxiis la tagi karo looma aadi karo laguma soo dabaalan karo dad haddaa oo ajnabiya hadday noo imaadaan oo kale inaysan dalxiis ahaan aysan u aadi karin marka aniga ahaanteed hadda waxaan kusoo gabagabeynayaa in laiskaashado hadday noqoto walaalahayga hadda iga horreeyey ee kelmadaha ay ka dhawaajinayeen in lis macnaha laiskaashado hadday noqoto ururka dhalinyarada hadday noqoto ururka haweenka hadday noqoto ganacsado hadday noqoto dowladda hoose marka waxaan jeclaan lahaa in la iskaashado in doodan ay kasii badato in ininkana aad dadka kale aad kusii dhiiragelisaan bulshada kale oo hadda ku nool magaalada kismaayo inaad kusii dhiiragelisaan inaad dadka kale garab isku siiyaan baan rajeynaya runtii xeebaha dunida horta waxay nooga fiican yihiin xoogaa dowlad soo jirtay haysteen runtii annagii waxaan leenahay dowladda hadda maata hor socod leh oo si sbiid fiican ku socota laakiin aan waqti badan soo qaadanin sanada un markaas joogta wadamada kaleetana waxay leeyihiin dowlada intaasoo qarni soo jiray oo maaratay maaratay dowladda hoose maaratay xoogeysatay oo dhaqaalihi wax kastaba markaas ay ku bixin karto runtii mideeda kaleeto waxaa jirta ganacsata ayaa dalka maalgelisa ee wax u qabata bilicdana soo saarta ganacsatada sidoo kaleeto haddaan ka horeeto kamaysan qaybgeli karin howlaha maaragtay investmentiga ama maalgelinta inay dhulka maalgashataan sababtoo nin walba lacagta jeebku ku haystay laakiin waxba ma maalgelin karin lacagtiisu la baqanaya dadka marka isku dhiirinimo ma ahan isku geesinimo ma ahan iskuna karti ma ahan ganacsatada qaar maasha allah hadda dalkii waxbay ka dhiseen waxbay u qabteen kambaniyay sameeyeen dhalinyaro badan baa shaqa abuur heshay sidoo kaleete qaar baa maaragtay nadaafadii wixii maalgeliyey runtii laakiin weli heerkii la rabay lama gaarin marka runtii adig beeska udhexeeya waxay tahay in wadamada kaleete ay ganacsato maalgashteen ee dalkoodina markaas ay ku haystaan amni iyo nabad iyo dowladda qarni badan soo jirtay iyo annagii oo hadda maaragtay hore u socod ah dalkeenni labaatan sano hadda labaatan iyo shan sano hadda ka horreysay oo burbur kusoo jiray haddana maaragtay hore u socod aan leenahay insha allah adi haddii maaragtay labada kun labaatan iyo jajab haddaan gaarno waxaan rajeynayaa in maaragtay waddamada ugu fiican insha allah soo geli doono